tuulooyin iyo deegaano badan oo ka tirsan gobolkani shabeellaha dhexe waxaa ka jira baahiyo la xiriira dhinaca waxbarashada maadaama burburkii dalka uu inta badan saameeyay nidaamkii waxbarasho ee waddankeena uu lahaa inkastoo wasaaradaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee hirshabeelle iyo midda federaalka soomaaliya ay wadaan dadaalo ay ku xoojinayaan sidii loo horumarsiin lahaa loona dabooli lahaa baahiyaha waxbarasho ee ka jira deegaanada maamulka hirshabeelle gudoomiyaha tuulada halgan ee gobolka shabeellaha dhexe maxamed cusmaan maxamed ayaa sheegay in xilligan waxbarashada tuulada ay soo hagaagayso balse weli ay jirto baahiyo la xiriira agabka ardayda daruusta lagu baro oo aan dhammaystirneyn isagoo maamulka hirshabeelle ka codsaday in waxbarashada caruurta laga taageero
tuulada horta waxbarashadeeda hadda horta waa socotaa macalimiina noo joogtaa si fiican dalataan ku xiranahay horta alxamdulilah waa waxba naga mahalaysno taas caafimaadka taas waxbarashada wallahi ni horta qalabo badan aa naga dhidman oo ah sida macnaha sabuurada iyo wax baa naga dhidman waa jiraan laakiin hataa hoosheeda haynaa hadda dalada ay wax laxis ayaan dhacdaas oo kor noogu soo dhacay taasaan hadda kool haynaa alxamdulilah hadda dugsiga hadda si fiican si fiican hadda baahidaalka hadda waa wax badan aan ka fiicana ardada dhigata waa dugsiga afar galaas waaye marka waxayna ka kooban yihiin lixdan iyo afar lixdan afar lixdan afar qof ka kooban yihiin lixdan afar ilaa iyo adiga shanaad ay joogaan wallahi waxaa naga taageeraa dowladda hirshabeelle iyo dowladda dhaxaa ka taageerto rajadaas waa leenahay waana sugaynaa hirshabeelle iyo waxaan ka sugaynaa dowladda dhaxa waan gartay waxaan ka sugaynaa hirshabeelle iyo dowladda dhaxa wixii naga dhiman oo baahiya inay agab oo noo soo dhamistiraan waa sugaynaa koran doyinaa dadaalada lagu raadinayo xal u helidda baahiyaha waxbarasho ee deegaanada maamulka hirshabeelle iyo in jiilka soo koraayo ay helaan fursado waxbarasho bilaash ah ayaa dhabaha u xaaraya suurtagalnimada in la helo adeegyadii dalka hore kaga maqnaa ee la xiriira waxbarashada